الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة وخطبة كدن بيسا لبدا عيدود صلاة كدن waxaa nabiga ka ansaxay uun khudbad ciidda marka la eego ka dambaysa oo aanay sugnayn inaa mimber loo dhigi jiray marka haddii uu mimber sheegay iyo hadduu sheego laba khudbadoodba waxaa laga yaabaa inay jumcadu la wadaagto oo axaadiiddiita jumcada sheegaysay uun uu soo qaato laakiin wax si gaara u sheegayaa inay laba khudbadood lahayd oo mimber loo dhigi jiray ma jiro midda keliya sugane waxa weye inuu istaagi jiray hal khudbadna akhriyi jiray sidaynu ku arki doonno axaadiidta taasaana dadka u sahlan oo maadaama la yidhi qofkii doonaanaha iska tago qofkii doonaanaha dhagaysto dee mid kooban oo qofku intuu istaago nin kooban akhriyo oo fariimaa ayuunbaa dadka u roon can ibni cabbaasin qaala wuxuu ihi ashhadu waxaan qirayaa dadkana u sheegaya annii shahidtu lciidda maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ciiddaan nebiga la joogay fa bada'a bisalaati qabla alkhudba salaaddu ku bilaabay khudbadda ka hor salaaddaa horrayse weeye uma khadaba markaasuu nebi maxamed khudbad akhriyay marka muu sheegin laba khudbadood mimbarna ma sheegin inta inoo muuqanaysaa waa intaa can ilbaraa'i bni caazib qaala khadabanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yowma annaxri bacda asalaa khudbad buu noo akhriyey maalintii ciiddi la yidhaahdo ciidu naxr ama ciidu ladxaa adxiyadii naxrigiina waa gowriciiw waa dhuundhowgii la dhuundhabayay markaa geela naxri la ydhaah khudbadduna markaa waxay ahayd salaada kadib marka halkaa waxaa kaaga caddaatay inay ciiddu khudbad leedahay sunno ah ka dambaysa tartiibtaas kaga duwan tahay markaa tii jumcada atakhiiru waxaa dadkii la doorgeliyey le waa masdaru khayara facala masdarkeeda qiyaaskii waa tafciil sida sabaxad kabara khayara takhyiir atakyiir waa iyadoo la doorgeliyo dadki bayna aljuluusi in la fadhiisto iyo la-aanteed fi lkhudbati lilciidayn labada ciidood marka loo khudbo akhriyayo dadka waxaa la doorgeliyey ama iska fadhiya ama iska taga labadaasaa kala dooranaysa haddaad doontaanna way iska dhegaysan kartaa haddaad doontaanna way iska tegi kartaa ikhtiyaarka ikhtiyaarkaasaa la siiyey marka halkaa way kaga duwan tahay tii jumcada oo dhagaysigeedu dee uu waajib ahaa iyo joogiddeedu can cabdillaahi bni saa'ib ana nabiya sala allahu calayhi wasalam salla alciid ciiduu tukaday qaala markaa nebigu wuxuu yidhi man axabba qofka jeclaada an yansarifa inuu iska tagaa falyansarifa iska tago mar hadduu labadii ragcadoodoo ciidda tukaday kii doonaha wuu iska tegi karaa waman axaba qofka jeclaadana an yuqiima lilkhudba inuu khudbadda u nagaado falyuqim ha joogo ikhtiyaarkaasaa jira marka de waxase fiican sida hadiga asxaabtu ahayd ilaa goobta naxariis iyo istikfaar iyo raxmad baa loo yimide in la dhammaysto oo ilaa imaamka lalo dhammaysta iska fiican laakiin tii jumcada halkaa way ka fududaatay aziinatu lilkhudbati lilciidayn in la isu qurxiyo khudbadda labada ciidood mar walba khudbad unbuu odhanayaa khudbatayn ma odhanayo markaa ciidda labada ciidood khudbadda loo akhriyayo waa la isu qurxinaya sida la isugu qurxinayo salaada iyo maalinka laftiisaba sunayaasha can abi rimha qaala wuxuu uhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan arkay yakhdubu isagoo akhriyaya khudbad wa calayhi dushiisa waxaa saarnaa burdaani laba go' akhdaraani cagaaran murdiga macawis iyo godoo la idhaah wax kala baxsanoo ballaadhan oo la hilaabtoo la guntado anigoo yar baan aabbahay la socday buui sida musnad imaam axmed ku sugan markaa aabbahay markii uu nebiga soo gaadhay ayaan arkay buuhi isagoo timaha xineeyey kala rogayna labadan go-ee cagaaran oo aadka u quruxda badanna ku taagan markaa waxaan idhi buuhi aabbo muxuu ahaa ninkani midhi ciyaalkun oo ka waraysiga badan markaa wuxuu igu yidhi buui waa nebigii waa rasuulkii markaasaabaan jidhiidho coday buui leanna rasuulka waxaan u haystay buui waxaan basharba ahayn nooc kaleaan ka haystay buui kadibna waan usii fiirsaday markaa odaygu wuxuu igu yidhi bui markaa nebigaa weydiiyo ka yarina muxuu ahaa markaasuu yidhi buui waa inankaygiio xaq ah dabeedna nebigu wuxuu arkay buui siduu odaygu ugu adkaystay iyo iyo iyo annagoo aada isugu eg markaa waa kii lahaa inankaagani dhibka uu geysta adiga lagu raaci maayo kaadad u geysatana isaga loo raaci maayo walaa tasiru waasiratu wisra ukhraa aayadii buu u daliishaday marka qisadaasoo sii dheer baa arrintuna ay lahayd kadibna ninkii markuu arkay nebiga isagoo halkaa dhabarka kule khaatamkii calaamadii nebinimadoo dee soo kuusan oo tantoomadaas ku dhow ayuu ihi waxbaan aqaanaayoo dadka waan yaro sanceeyaa waan toobaaye makaa farsameeye halkan war waa macno kale ah iskaga teg buuhi tani tii la farsamaynaya maaha isna wuxuu is ihi buradan ka toob waay can abi kaahil alaxmasi qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yakhtub rasuulkii ilaahay baan arkay isagoo khudbad akhriyaya calaa naaqa hashiina wuu ku dul taagan yahay waa xabashiyun nin reer xabashiyihiina aakhidun wuxuu hayaa bikhitaami naaqa naaqada hasha hoggaankeeda marka waxaa halkaa laga faa'idaystay in gaadiidka la isticmaali karo iyadoonay dhib ku ahayn in dushiisa laga hadlo ama lagu fadhiisto ama la isku taago waa wax loogu talagalayoo dee qofka bani aadamkaa gaadiidku faras iyo dameer iyo awrba waa wuxuu qaadi karo markaa dhibkii iyo cadibaaddii la diiday ma noqonayso tani maadaamuu nebiguba calayhi salaatu wasalaam hashaa dusheeda ka hadlay kursi looma dhigin laakiin iyo miistoone hashaasunbuu ka dul hadlay xabashiganina wuxuu ahaa bilaal allah ka raali noqdo khidmadii nebigu ku jira iyo adeegii uu adeegaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam zimaam iyo khitaam baa kala jira zimaamku waa hogaanka khitaamkuna waxa weeyaan bahalkaa faruur xidhka la idhaahdo si uu markaa garhqaadkiisu neefka u wanaagsanaado ayaa hogaanka xadhig yaroo kasii gaara baa lagu xidhaayoo qofka yaqaana markaa faruur xidh baa neefka geela labada faruurood baa mid la xidhaa markaa aada buu u dheeraynayaa dee u damqanaya taasina wuxuuna muujinaysaa wixii maslaxadda ku jirta neefka inaanay dee cadibaadka tani ku ahayne wax dee caadiyaho ula qabsanaya ay tahay qiyaamulimaami fi lkhudba waa imaamkiioo istaaga markuu khudbadda akhriyayo ciidda iyo jumcadaba asalkeedaba marka uu qofku wax gudbinayo dadku waa inay arkaan wa ilaa dee cajaladunbuu noqonaya nin cajalad ka warramaya hadduu libdho oo laba arki waaya oo shayga muuqaalka la yidhaahdaa wuxuu leeyahay saamayn saa daraaddeed buu nebigu hashan dusha ka baxay maalintii xajkana ummadda hasha dusheedu kala hadlayay mimbar buu lahaa markii aan mimbarkaasi jirinna waa kii geedka ku tiirsan jiray istaagaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam culimmadii ummadda u ilqaynaya waxna nin waliba wuxuu lahaa kursi aada u dheer oo markaa cid waliba dhinacyada ka arkayso oo xataa codku marka aada qofka arkayso wuu kuu dhowaanaya markuu kaa libirsan yahayna wuu fogaanaya waxay ka faa'iido tahay in ta'fiir iyo saamaynuu ku yeesho codku marka muuqaalku jiro can simaak qaala sa'altu jaabiran jaabir baan weydiiyey akaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yakhdubu qaa'iman nebigu miyuu khudbadda akhrii jiray isagoo taagan qaala wuxu uhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yakhdubu qaa'iman wuxuu khudbadda akhrii jiray isagoo taagan uma yaqcudu wuu fadhiisanayaa qacdatan fadhiisi uma yaquumu markaasuu kacaya tani ta jumcada ayay ku sugantay xagga sara joogun baanu ka soo daliishanaya laakiin laba khudbadoodoo fadhi loo dhexaysiin jiray kuma cadda taciida qiyaamulimaami fi lkhudbati mutawaki'an calaa insaan وقيام الإمام إمام كبا استاغي في الخطبة خطبة دورت استاغي متوكئا استاغي عسكنيا على إنسان قف بعسكنيا قلنا ويسوار ورتين عسكري قف مركا أكتسانا ساسو عسكن كراه وساحيب كيه تاسنا وح بأسية بلايا أملها أو حسكب الناوي سيدو النبي السمية عليه الصلاة والسلام عن جابر قال وحر شهدت الصلاة شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوب جوغ وحن أها نبي محمد أمد تكنية أمد تكنية في يوم عيد مال عيدة فبدأ بالصلاة قبل الخطبة هرت الصلاة دي بكب العبين تا خطبة لقارين وحا أريق الله قوع العلنية بريه الدنبير هربني وميا ملح لودي وأكوي خطبة ده الرئيسية مركتاسي ديري فينيا بغير أذان ولا إقامة أذان ما تشرين أقيمنا ما تشرين فلما قضى الصلاة مركو النبي الصلاة دي دمي قام متوكئا على بلال ويستاغي استغى عسكنا يا بلال كلاب كيسو استغى عسكنا يا فحمد الله وأثنى عليه إلهي بو كم هدنقي وانو أماني إلهي وحلال لقد دونية وحي هرو بحيي وإن لغم هدية وحو حق الله هين وإن لو قراه مركز ساد وحكيه ليس haddii kalood intaa horeba ka soo dulboodo muxuu wax kugu siin dee fadligiisu waa ballaareen laakiin aadaabtii maad mareen marka sidaasibaa adaabta khudbadda ah wa wacada annaasa dadkiibuu wacdiyey wadakarahum ilaahay yaa akhiruu xusuusiyey wa xadahum calaa daacati wuxuu ku dhiirigeliyey inay ilaahay ka tala qaataan oo ay aqbalaan ay adeecaan uma maala markaa nebigu u leexday maala yamiilu maylan maala dhinac buu u leexday wamadaa ila nisaa dumarkuu u tegey raggii uu hor taagnaa intuu dhan uga leexduu dumarkii u dhaafay wa macahu bilaal bilaal baa u tegey wa macahu bilaal bilaal baa la socda nabiga calayhi salaatu wasalaam fa amarahunna bitaqwa allah dumarkii wuxuu faraa alla ka cabsi wa wacadahunna wuu waaniyey wadakarahunna iyagana aakhiraya ilaahay buu xusuusiyey waxamid allaha waatnaa calayh markaasuu ilaahay ammaanay ku mahadnaqay waanuu ammaanay uma xasahunna calaa aacati mar kaluu haddana ku dhiirigeliyey inay ilaahay adeecaan uma qaala markaa nebigu waxau ihi tasadaqna sadaqa bixiya dumarow sadaqada ku dadaala fa inna akarakunna intiina badani xadabu jahannama naarta jahannamaa ka buuxdaanoo xaabowti fainna akarakunna akarkiinu dumarow intiina badani waaba cajaa'ib xadabu jahannama naarta jahannama xaabow tihi fa qaalat imra'atu ruux dumara waxay tidhi oo min safilati nnisaa dumarka dhexdhexaadkaa ah dumarka aan da'da yarayn ee yaro xagga gabowga xiga weeye safiladu dumarka hooseeya ee aan shabadaha cusub ahayn ama da'da yar ahayn taasoo safcaa'u lkhadayn dhabanadeeduna haara leeyihiin ama yaro guduuteen oo midabka wejiga kale ka yaro duwan yihiin oo ruuxii dumarka ahayd mar haddii ay dee ama duruufiyaro hayso ama yaro da-owday dhabanadiibaa isyar bedeli bima yaa rasuula allah maxay maxaa sabababay biayi shayin yaa rasuula allahi kunnaa xataba jahanam maxaa sababeenu naarta xaabadeeda ku noqonay qaala markaa nebigu waxau ihi tukirna shakaa tukirna shakaata cabashadaa badisaan cabashada iyo catawga iyo calaancalka ayaa badisaan wa takfurna alcashiira kii sayga iyo sawjka la odhan jirayna waa ka gaalowdaan ama bisaad nikaaradaa ku noqotaanoo waa dafirtaan intaa markuu yidhi fajacalna waxay bilaabeen yansicna inay siibaan qalaa'idahunna kuulahoodii ama dahab ha ahaadaan ama jawhar ama ha isku jiraan qalaa'iddu waa kuulihii iyo wa aqrudahunna qordiguna waa weesaakhiyadii dhagaha dhagagalkii kii dhagaa lagu xidhanayay wa khawaatimahunna iyo fargalladoodii bay soo siibayeen faraatina soomaalida qaar baa idhaa way soo siibayeen yaqdifnahu markaa waxay ku tuurayeen dahabka ah fii thawbi bilaal bilaal oo markaa maro sidaan u soo haya oo labada daraf haya oo kiish ka dhigay maradiisay ku ridayeen yatasadaqna bihi way sadaqaynayeen marka saasay sadaqadooduna ahayd marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanay masaa'il badan oo ay ka mid tahay hiidu de inay khudbad leedahay nebigu inaanu mimbar furin calayhi salaatu wasalaam salaadu inay ka horeyso khudbadda oo khudbadduna ay dambayso aadaabta khudbadda inay quluubta dee la hadlayso khudbaddu oo wacdi iyo waano wax walba leedahay ragga iyo dumarka labaduba in khayrka wax laga wada siiyo oo aanay raggu keligood uun isku koobine mas-uuliyiinta iyo culimmaduba dumarka ay siiyaan wakhtigooda xagga dambena waxaynu ku arki doonaa iyagaaba ugu badnaaba maalintaa cidda wax sadaqaysanayay wuxuu si gaara ugu sii tegay nebigu dumarka u hortegay si uu uga dhargiyo hadalka maadaama microfonkan iminka aynu hayna aanu jirin ama codbaahiyahani dee si codku u gaadhaabuu ula hortegay taasina waa midhka markaa muhiimka ah oo dee inay wixii si fiican loo fahmaabaa muhiimoo lagu xisaabtamo bilaal waa xokayntii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu markaa hayaa isaga laftiisu maradii oo uu sida kiishka ka dhigay oo lagu ridayo oo lagu gurayo waxaa markaa halkaa ka muuqatay ardaygu inuu macallinkiisa wax weydiin karo si aadaab leh rag iyo dumar mid kastaaba inay su-aasha soo qadimi karaan sida gabadhaa sida ay markaa su-aasha usoo qadintay waxaa laga faa-iidi karaa wejiga dumarku inaanu cawro ahayn waayo bilaal wuxuu inoo sifaynayaa gabadhan wejigeedu sifaynayaa haddii ay niqaaban tahay haaraheedii iyo dhabanadeediiyo waxaa ma uu arki kareen waxaynu ka faa'iidaysanaynaa khatarta ay leedahay dafiraadda qofka bani aadamka ahay waxa uu ku siiyo iyo ixsaanka lagu sameeyo siiba ninka markaa dhaqankani wuu iskaga soo noqnoqdaa dumarka in fara badan oo ka mid ah siduu nebiguba sheegay markay isaseeg yimaado waxay odhanaysaa weligayba khayrkaamaan arag dee aad inta faraha badan u samirtay markaa gabadhana ninkeedu wuxuu xusii kordhin karaa ama qofka bani aadamka ahayba marka wixii hore ay tidhaahda waad ku mahadsantay jazaaka allahu khayran axsanta waafadta inta kalena wuu kordhinayaa tani khayr bay leeda buu odhanaya haddii nagta laysu xarfiyo bisadnikaarnimada la badiyo laysdafirana dee sidii wakhtigii nebi ibraahim inankiisii u dardaarmay iska fur buuri islaantii yoongahaarka ahayd ee xayraanka ahayd ee inanku uu qabay markay ku hurguftay kiish cabasho ah nebi ibraahim balu sheeg buuri inanku inuu albaabka fayaaradiisa bedelo kamay faa'iidinba cabashadaa waana lagu cadaab galaa ciqaab iyo dalqadna waa lagu mutaystaae ooriyahana in lagu tarbiyeeyo in tooda loo roon yahay inay iyaduna ixsaanka ka jawaabto oo dee kufribaaba lagu tilmaamayba gaalnimaba marka cabashaduna sideedaba dee wixii ilaahay uu ku siiyo fadligii unbay lumisaaye waxba kuuma kordhiso daciifnimo iyo ceeb iyo caydhunbay kuu kordhisaa cabashadood badisaa wax arrin wanaagsanna ma ah waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka dumarku waxa ay leeyihiin inay iyagu leeyihiin oo ay sadaqo bixin karaan oo aan markaa la odhanaynin idanka ninka wax ayay ku xidhantahy idanka ninku waa lagama maarmaan haddii aanu idmin waxba ma bixin karo ma taallo waayo nebigu wuu ka ururiyey uun laakiin ma odhan odayaashii ma idin fasaxeen barbal ragga weydiiya hadda nin walba islaantiisa waynu soo marnay xadiid noocaa sheegaya laakiin waa arrin iska fiican ama marka shaki jiro weeye ee la leeyahy reerkaa ku burburiya waa la isqabsan doonaa wakhtiyadaasaa idanka loo baahan yahy laakiin gabadha wixii ay leedahay milkigeeda ah iyadaa u xora inay sadaqaystiyo inay bixisaba waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidka in meelaha laga xaragoon karayo inay yihiin gacmaha iyo dhegaha iyo inahaas laakiin sandaloolkani waa shaqo hindi uun sankan iminka ay nagu soo dalooliyeen dumarku meelihii laga xaragoonayay ma aha wax hagaagsan ma aha waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka inay sadaqadu difaacdo cadaabka waxyaabaha lagaga gaashaanto cadaabka laga cabsanayo sadaqadaa ka mida masaa'ilka iyo kuwo kaleba istiqbaalu limaami annaasa biwajhi fi lkhudba waa imaamkii oo qaabilsiiya dadka wejigiisa marka uu khudbadaynayo ummadda aada la hadlayso waa inaad kor u toosto kuwa iclaamka iminka waxay idhaahdaan qofku haddii uu marka uu dadka la hadlayo xataa kabarada kolka laga duubaya hadduu eegiba waayuu foorarsado un dadku way iskaga tagaan bay idhahdeen oo waanu iska soo qaadaa kabaradan inaad iminka eegtaa waa adigoo dadkii eegay oo kale cajaladu markay dadka hadhow tagto kabaradii aad eegaysa waxaa ka soo baxay inaad dadkii eegaysa laakiin haddaad saasun halkaa u eegto ood kabaradda eegi weyda goordhow dadkii waad ka jeesanaysa wejigaagu ka jeesanaya waa tadriibaadkay ka mid tahay almuhim imaamku waa inaad dadka wejigiisa siiyaa taasi waxay ka faa'iido tahay wejigii iyo indhihii oo iswada qaabilaa tajaadud bay keenayaan labadii qof inay isla qabsadaan oo aan laga dhicin xataa hadduu kari karayo inuu dhan walba eego oonu qolo qura uun eegmada ku koobin eeg kuwan eega kuwan eega kuwa eego عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد ويوم الأضحى لبدا مالمود لبدا عيدود وحو بحجر إلى المصلى مصلوه بحيا وفقارها بنان عيد لغو تكنيو فيصلي بالناس تدك تكنيا مركا النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جلس في الثانية الرقعة لباد مركو النبي محمد فريسته إلا صلاة بلبا رقعة بهي وسلم وسلام النقصده uu ka baxo salaada qaama wuu istaagaya rasuulka ilaahay fastaqbala annaasa biwajhi markaa dadkiibuu wejigiisa qaabilsiinaya sidii uu qiblada ugu sii jeeda isagoo u sii jeeda la hadli maayo sii jeed kulama hadlayo dadka sindadabna kulama hadlayo dhan ugama maroorinayo laakiin si wanaagsan buu wejigiisa ummadda u siinaya kolkaa mimbar baa la soo dhigayna ma muuqatee wuu istaagayn weeye والناس جلوس تدكن ويفريان فإن كانت له حاجة هدي ومراد لي النبي محمد يريد دون أن يبعث إنه قويه ديره بعثا عل هدو عل دون ينو عيمه أو أبابله ذكره للناس تدك وشيغية تقال هذا الباع الله أبابلية يا عيدا للديارة يا لقال للديارة إلا وملتقوين بركلا وين ويا مسلم كسوي مادين waa akar cadad mumkin tiradii u badnayd baa isu timid ciidda markaa xoog iyo xoolaba halkaasu ka ururinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wailaa haddii kale amara annaasa bisadaqa dadka sadaquu fari jiray qaala markaa wuxuu ihi tasadaquu alaaa maraat tasadaquu tasadaquu tasadaquu watikraar tikraar buu samaynayaa ku celcelin markaa tikraarkaasina wuxuunu faa'iidaynayaa in wixii sugmaan oo dadka qalbigooda ku sugmaan sadaqa bixiya sadaqa bixiya fa kaana wuxuu ahaa buu yidhi asxaabigan da-da yare abi saciide soo warinaya xadiidka wuxuu ku lifaaqay xadiidka uu raaciyey fakaana fa kaana nisaau ismigiiba xagga dambe ah fa kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen min akari man yatasadaq cidda sadaqada bixinaysa kuwa ugu badan ayay ahaayeen dumarku imika marka rag iyo dumar isu yimaadaan iyaga uunbaa ka dheereeya waa ka caatifad badan yihiin oo ka qiiro badan yihiin oo wacdigaasi saamayn badan buu ku samaynayaa ninka cidda ugu badanee sadaqa bixinaysa waxa ay ahaayeen dumarka buuli marka halkaa waxay nooga muuqday in dee khudbadii in la isu taagayo wejigiina ummadda la siinayo oon laga sii jeesanaynin oon qiblada la qaabilaynin iyadoo la odhanayo qiblada la barakaysanayaa labada ragcadood kadibna in loo kacayo un khudbadii oo iyada oo intii muraadka ahayd un la taabanayo oon warwareeg badan iyo la soo gelaynin xusuusinta ilaahay ee aakhire marka la xusuusiyo kadibna wixii muhiima waxaa markaa kaloo laga qaadanaya wannaasu juluus dadkuna inaanay ka yaacin xataa ikhtiyaarku nebigu siiyuuhi waa iska kala tegi kartaan ceeb bay u arkayeen ama munaafiqnimay u arkayeen nebi maxamed oo hadlaya inay ka dhaqaajiyaan waida kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yastadinuuh dan guud markuu nebigu ka hadlaya iskamay tegi jirin ilaa ay farta taagaana yidhahdaan fasax maadna siin marka in la fadhiyayana waa ka aragnay waxaynu ka aragnay multaqahan barakaysan in ummadda xooggeeda iyo xoolaheeda laga faa'iideeyo oo dee haddii aan col la abaabulayno kolle xoolu weydiin jirin waxaa kaloo aad ka arkaysaa in barnaamijta siyaasiga lagaga hadli karayo khudbadaha iyo arrimaha caamka ee ummadda oo aanay wacdi yaroo kooban oo keliya un ku koobnaanayna danaha ummadda ee siyaasigana lagaga warramayo waxyaabaa lagaga faa'iideynaya kulanka dadkana sadaqada ka mid ah soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaa marka ay tukanayaan maalinta ciidda rag iyo dumarkuba xoolay soo qaadan jireen xoolaha markaa waxaa loo ururin jiray sheekha imaamka ee tukinaya dadka iyo xokayntiisa maalinta aad bay u qaxweyn jireen dhaqanka miyiga iyo haddii a markaa wax la yaboohin waayana waabay la yaabi jireenba markaa ummaddu kollay kol hadday isu yimaadeen way fiican tahay barnaamij cad in loo jeexo oo wax lagaga qaado lagu bixiyo oo dee meel fiican ah oo khayr leh cid lagu kalsoon yahayna ay markaa wax ka qaado alinsaatu lilkhudba khudbadda in loo aamuso marka axaadiidtani dee waxay ku sii cad yihiin khudbadii markaa jumcada can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibika markaad saaxiibkaa tidhaahda ansit aamus walimaamu yakhdubu iyadoo imaamku khudbadda akhriyay faqad laqowt laqwi baad samaysay jumcaduu ku soo arooray marka sheekhu halkana wuu daliishaday laba kaagama dhaxayso inaad khudbaddii dhegaystood aamusto iyo inaad ka tagto laakiin inaad dhabaagto jaafaajiriiqdo dadka la buuqdo kala dirto maya imaamkiio hadlaya hadal hadal ma dheeree dee ha ka barbar hadlin ee ama iskaga tag ikhtiyaarkaa waad lahayde ama aamus xaggaasaa looga daliishanaya kayfa alkhudba khudbadu waa caynkee usluubka iyo aadaabta khudbada iyo maxaa lagu bilaabayaa iyo habkeedu sidee buu u socon doonaa khatiibku ama uu akhriyaya can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxu uhi jaabir kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu fii khudbati wuxuu odhan jiray markuu khudbadiisa akhriyayo yaxmad allah ilaahay buu mahadinayaa wayunii calayh ilaahay wuxuu ku ammaanayaa bimaa huwa ahluh wuxuu ilaahay ehelka u yahay ammaan waa weyn oo aada u munaasib ahoo khaaliqa u gaara uma yaquulu wuxuu odhanayaa man yahdihi illaahu falaa mudilla lah qofku ilaahay hanuuniyo cid lubin karaysaa ma jirto insaanku alla hanuuniyey cidina hallayn kari mayso waman yudlilhu falaa haadiya lah cidduu ambiyeyna ama halleeyeyna cid hanuunin karaysaa ma jirto kol haddii qorshe iyo qadarkii ku dhacay inuu insaankaasi mid aan badan noqdo cidina hanuunin mayso inna asdaqa alxadiidi kitaabu ullah war oo dhan waxa u runsan ilaahay kitaabkiisa waaba kalaamkii alleh kama yimaado wax beena wa axsana alhadyi hadyu muxamed sala allahu calayhi wasalam hadyiga waddo la raaco waxa u fiicanta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid dhaqan lagaga daydo rasuulkaa u mudan wa sharu lumuuri muxdathaatuhu arim umuurta arrimaha oo dhan waxa u balaayo badan kuwooda muxdathaadka ah ee la soo cusboonaysiiyey diinna laga dhigayo marka laba arrimoodba way jirayaan in la isku wada cadfo iyagoo mansuuba ina asdaqa alxadiidi wa axsana alhadyi wa shara alumuuri wa kulla bidca wa kulla dalaala dee macduufkaa hore uun waxyaabahan dambe cadfanina mansuubkaasun ay wada raacaan waxaa kaloo ka muuqanaya dhowrka hore labada eree hore inay fadxisayn ina asdaqa alxadiidi wa axsana alhadyi wa sharu lumuuri iyo wa kullu bidca wa kullu muxdatha intii dambe marfuuc tahay marka iyaduna wuxuunay noqon doontaa uun wuxuunbaa loo laysku qadaraya wa sharu lumuuri muxdathaatu waa mubtadii khabar dambe unbay noqonaysa jumlo xagga dambe ah arrimo oo dhan waxa u balaayo badan kuwa la soo cusboonaysiiyo waxa cusub oo dhan lama diidayo waa wax cusube xagga diinta ah waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man axdatha fii amrina haada haada ismu ishaaru wuxuu tusiyaa wax koobanba wax cayiman marka man axdatha qofka ku soo dara fii amrinaa diinta yada haadaa ee tana ee dhammayska tiran wixii ilaahay loogu dhowaanayo wixii qurbo ah iyo wixii cibaado ah intoo dhammiba way koobantayba marka haadaad ismushaarukaasuu tilmaamaya diintaa dhammayska tirane kooban qofka kordhiya kaaweye ka laga hadlaya laakiin arrimaha adduunyada iyo wixii wax lagu horu marinayo iyaga waxaa qaacidada loo xidhay ay tahay inaanay mafaasid yeelanin diintiiyo dalkiiyo dadka kharibaya laakiin masaalixi ugu jirto mar haddii maslaxadi ugu jirto wax mafsada in aanay ka jirin horumarkooda adduunyada xor bay u yihin antum aclamu biamri dunyaakum dhanka doontaan udhigo arrimaha adduunyadiina idinkaa yaqaane korkordhiyo ka horumara oo dee ifsaaduun yuu imanin iyo dhulbiisnimo wa kullu muxdathatin bidca wax kastaoo lasoo cusboonaysiiyo waa bidco oo diinta lagu soo daro diin laga dhigayo oo ajri lagu doonayo wa kullu bidcatin dalaala shayga bidcadiina waa hallow wa kullu dalaalatin fi nnaar waxa hallowgiina naartu ku jiraa maca saaxiibkii sameeyey qofka iyo xumaantiisiibaa naarta xaabo looga dhigay uma yaquulu wuxuu odhanaya bucistu waa la isoo diray ana wasaaca aniga iyo qiyaamada kahaatayni labadaa farood sidaa murdusada iyo fardhexadu ay u kala dambeeyaan baan u kala dambaynaa in yarun baan qiyaamada ka soo horreeyey idan markaa asmaadiisa waxaa ka mida nebiyu saaca waa nebiga akhiru zamaanka wa kaana wuxuu ahaa idaa dakara saaca mar alla markuu qiyaamada soo qaada nebigu calayhi salaatu wasalaam ixmarat wajnataahu labadiisaa dhafoor baa casaanaya labadiisa dhafoor midabkoodu wuu isbedelayaa wa calaa sawtuhu codkiisuna kor buu u kacayaa wa kaannahu nadiiru jaysh waxaa la moodayaa inuu col ka digayo washtadda qadabuhu cadhadiisuna way darnaanaysaa kaannahu nadiiru jaysh waxaa la moodayaa inuu col ka digayo sabbaxakum uu idinku waabariistay odhanaya isagoo leh wamasaakum uu idinku gabaldhacsaday waxaad mooddaa inuu leeyahay war col baa jilbaha idindhigayo idinku waabariisanaya war col baa idinku gabaldhacsanaya inuu leeyahay luqadda uu ku hadlo qofka aada uga digaya khatar weyn luqaddaasuu ku hadlayo uma qaala markaa nebigu waxau yidhi waxau idhi man taraka maalan faliahli war qofka xoolo ka taga reerkiisaa leh waman taraka daynan aw dayaacan qofka dayn ka taga ama dad lumaya dad dayacmaya fa ilaya aw calaya xaggayga dushayda keena aniga isoo saara wa ana awlaa bilmu'miniin anaa mu'miniinta xigta u ah anaa cid walba ka xiga ballanqaadyadaasuu nebigu samaynaya bushaaradaa aadaabtii khudbaddu markaa khudbatulxaaja waa in sidaa loogu bilaabo waajib maahae way iska fiicanta wax kalena waa la akhrii karaa waa lagu bilaabi karaa tanaasee u wanaagsan waxaa markaa halkaa ka muuqanaya qiimaha uu leeyahy qur-aanka iyo xadiidku qur-aanka iyo xadiidkii rasuulkaoo sharxaya qowlkiisi iyo ficilkiisiiba qiimaha uu leeyahy horumar iyo hanuun markay dadku doonayaanna waxay ka raacayaanu hadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aadaabtii khudbadday ka mid tahy qofku inuu codka kor u qaado si dareenka dadka u qaado oo qalbigooda iyo indhahooda u soo jeediyo inuu codka kor u qaado oo haddii aayar niiqniiqleeya waa la seexanaya dadka waxa laga yaabaa inay iska seexdaan oo xaraaradoodaba aanay kicinba weliba codku inuu sucuud iyo nusuul yeeshaaba intibaaha qayb ka ah ba idhaahda usluuba lilqaaga inuu qofku codka marna kor u qaado mar yaro dabicin karo si dadku namadkaa ay ula jaan qaadi karaan colka marka laga digayo waad garan karaysaa khatarta meeshaa ka soo socota iyo qof ehelkiisa iyo ummaddiisii u digaya aakhiro qiyaamaha arrimaheedu inay aada u adag yihin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan u yeelaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda ugu danaynaye wuxuu u ahaa ayaa halkaa ka muuqatay siduu suuratulaxzaabba ilaahay ku sheegay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim qofka naftiisu ka xiga cidda keliya ku dhawaaqday weeye dheeftiinnana haysta dhibkiinnana ii keena xasulimaami cala asadaqati fi lkhudba waa imaamkii oo dadka ku dhiirigeliya sadaqada marka uu khudbadda akhriyayo can abi saciid ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yakhruju yowma alciid maalinta ciid buu baxayaa macnaa halkaana waxaynu ka qaadanay in bannaanka loo baxaabaa fadli badan maalinta ciidda ilaa xaramka mooyaane baydhaa oo xataa masaajkiisa nebigu uu ka baxay xaramku maadaamuu yahay meesha ugu weyne la ysugu imanayaba isaga isagunbaa lagu tukanayaa laakiin meelaha kale musallal ciid multaqa caama waa in ummadda loo sameeyo marka horeba loogu talagalo halka ugu ballaaran fa yusallii rakcatayni uma yakhtub intaasuu israacinaya laba ragcadood iyo khudbad ka dambaysa faya'muru bisadaqa fayakuunu akara man yatasadaq annisaa cidda sadaqada ugu badani dumarka ahayd fain kaanat lahu xaaja aw araada an yabcaa bacan hadduu muraad leeyaha ma col dilaya takalama wailaa rajaca wuu iska noqonaya wuu iska noqonayaa wixiisu way barnaamijaysayihin nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhti ka dayacmayaa ma jiro can ilxasan ana bna cabaasin khaaba bilbasra ibnu cabaas beryadama ciraaq iyo xaggaasuu ku dambeeyey siiba basra isagoo halkaa joogu ummadda khudbad u akhriyey maalin ciida fa qaala markaasaa wuxu uhi adduu zakaata sawmikum war dadyahow guta adduu bixiya quudha dhiiba zakaata sawmikum soomkiinna sakadiisii sakadii ilahay idinku rafcin lahaa soomka dhammaystiri lahaydoo sakaatufidrigiya bixiya fa jacala annaasu dadku waxay bilaabeen yanduru bacduhum ilaa bacd iyagiunbaa iseegay show si ay u bixiyaanayo waxba way yaro dhega taageen qofka dee caaqilkiina wuu garan karayaa wuxuu sheegaya dadku inay fahmeen iyo inay ka dideen ibnu cabbaas wuxuu arkay in markaa wax ka yarsan yihiin dadka fa qaala wuxuu ihi man haa hunaa dadka halkan jooga min min ahli lmadiina man haa hunaa yaa halkan jooga min ahli lmadiina waa reer madiina yaa halkan jooga waa su-aal aqoon-yahankii reer madiina diinta yaqaana yaa fadhiya quumuu ilaa ikhwaanikum walaalihiinu kaca facallimuuhum diinta bara waa kuwan baa la daymooday yaabaye malaa qaar baan sekadaba la socone markaa kaca oo dadka wacdiga u sheega iyadoo taasina ay tilmaamayso dadka in aanay habboonayn qof keliya inuu haysto inuu haysto ama uu hor fadhiyo sheekh hebel uu weydiiyey isagu waxay noo akhriya laakiin loo baahan yahay sanad walba shantii sane walba dad bedeli kara dadkii hore inay soo baxaan oo la diyaariyo iyaguna ay isniyoodaan oo qofkuna uu isqanciyo kii wax gudbin karaa ibnu cabbaas ardaygiisii oo la joogaa wuxuu lahaa markuu yihi war dadka waxu akhri ooma adoo joogaan u akhriyaa buui mujaahid buu ahaa baan filayaa markaasuu yihi miyaanay nicmooyinka ilaahay ka mid ahayn anigoo mucallinkaagiiyo kula jooga markaad akhrido haddaad qalada inaan ku saxo haddaad saxan tahayna kuu daayo dee kuu saxeexo taasaaba nicmo ilaahay ee ka soco bula fa innahum laa yaclamuuna dadku ma garanayaan anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam farada sadaqata alfadr inuu sekadii faral yeelay ma garanayaan cala alsaqiir waalkabiir waalxor waalcabdi waaldakari waalunhaa intaa inuu nebigu faral yeelay ummad badanoo fadhidaan garanayn kii yaraa iyo kii weynaa addoonkii xortii labkii dhadigii intaasaa lagu waajibiyey sakaatufidriga nisfa saacin min burin nisfu saac saac waa laba kiilo barhkii laba kiilo wey saacu barhkiisuna waxa weeyaan waa dee wuxuu noqonayaa markaa kiilo aw saacan ama saac oo min tamrin aw shaciirin timir iyo shaciira markaa uu yar kala qaado timirta iyo heedana waxa weeyaan laba laba kiile bahalkan burka la idhaana wax bahal aada u safaysanoo isagana waxaba ku filan buu leeyahy kiile taasina wakhti dambe oo ijtihaad iska jiray bay ahaana mucaawiye iyo ibnu cabbaas laftiisa iyo ay arkeen ay lahaayeen xagga qiimo ahaan iyo tayada kanaan baalka lahayn ee burka ah wuxuu u dhigmi karaa amaba dee burku wanaaggiisa wuxuu udhigmi karaa labadaa kiilu kiilahani udhigmi karaa marka sidaasiibaa uu markaa isaguna ummadda u tilmaamay sadaqadii faralka ahayd buu lahaa bixiya can ilbaraa qaala khadabanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yowma naxri bacda asalaati uma qaala ummaddii buu khudbad u akhriyay nebigu salaada kadib oo wuxuu yidhi man sallaa salaatana qofka salaadayadan tukada dabcan dee nala tukada hadduu meel gooniyo joogana meeshiisa ku tukada wanasaka nusukana gowraca gowraca yaga oo nusuka marna waxaa lagu tilmaamaa camalka guud ahaan cibaadooyinka la gudanayo siiba xajka iyo cumrada iyo marna waa gowraca laftiisa gowraca gowraca yagan oo kale ilaahay loo gowracayo faqad asaaba nusuk wuxuu asiibay nusukii saxda ahaa waman nasaka qofka gowracay qabla salaati salaada ka hor qofka gowracay salaada ciidda ka hor adxiyadii gowracay fa tilka shaatu laxmin taasi waa neef hilibeed ama hilib uu isagu qashay un weeye wuu shidhaystay oo ma aha sadaqadii sakaad dhacaysay halkii odxiyada maaha fa tilka shaatu laxmin hilib neefkii weeye waa neef hilib ahaan loo isticmaalay fa qaala abuu burdata bnu niyaar ninkaasii baa soo boodoo yidhi yaa rasuula allah wallaahi laqad nasagtu waxaan gowracayba qabla an akhruja ila salaa intaanan salaaddii u soo bixin anugu birtan soo saaray buu neefki caraftu waxaan ogaa buu idhi anna alyowma maalinkani yowmu aklin wa shurbin maalin wax la cunayo oo la cabayo oo la ciidaya inuu yahy fatacajalt markaasaan dee qadimay wax la raajara kuma samaa markaasaan u qadimay buuhi anugu faakaltu waan cunayba wa adcamtu waxaan wax siiyey ahlii wa jiiraani horaan ugu soo qustay buui keed sheegaysa lagu soo quraacay neefkiiba jaarkii iyo ehelkii waa la soo wada cunay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku uhi tilka shaatu laxmin taa hore shidho dheh waa neefaad shidhaysatayoo waad ku saruurad baxday xaraaradii hilibkaad ku reebtay qaala wuxuu uhi fa inna cindii jadacatan haddaba waxaan hayaa neef yaroo waxar ilka jebisay oo laba jira khayrun min shaatay laxmin laba neef oo hiliboo la qalan lahaa oo kuwii daabaxaadda noqon lahaa laba ka khayr badan fahal tujzii cannii miyay iga gudaysa qaala nacam bal way kaa gudaysaa iska qalbuhi iyadaba walan tujziya can axadin bacdak cid kale oo kaa dambaysa kama gudayso oo kuma filla neef ilka jebiyey aduunbaa keligaa uu kugu gooniya markaa wixii khusuusiyaada waa sida xadiidkan oo kale waa inuu tilmaamo sidii shahaadatu khusayma markhaatigiisa oo laba markhaati uga dhigay iyo sida ninkan oo kale waa arin markaa khaas ah oo uu nebigu caddeeyay inuu isaga ku gooniye wixii kale ee nebigu cid ku yidhaahda ummaddaa la wadaagta alqasdu fi lkhudba khudbadda in la dhexdhexeeyo qasdigu waa dhexdhexaad lana dheeraynin dee afar kelmadoodna laga dhigin ee wax dadku dhagaysan karoo koobanoo aan laga dhicin waa inay noqotaa can jaabir bni samura qaala wuxuu uhi kuntu usallii maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaan la tukanayay fakaanat waxayd salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan salaadiisuna dhexdhexaad khudbadiisuna dhexdhexaad iyadoo dadku indoora dhagaystay inay macaansanayaan weli aanay noogin ama caajisin ayaa uu joojinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa salaadii iyo khudbaddu degdeg iyo isdabayaac iyo dudubis may ahayn manay ahayn kuwo lagu caajisayo oo dadku ka luloonayo oo laga dhacayana may ahayn sidaasaa khayrulumuuri awsatuhaa weeye aadaabtii weeye aljuluusu bayna alkhudbatayni waasukuutu fiih labada khudbadood dhexdooda in la fadhiisto loona aamuso can jaabir bni saburata qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yakhdubu qaa'iman waxaan arkay nebiga oo khudbad akhriyayoo taagan uma yaqcudu fadhiisanaya qacdatan fadhi laa yatakalamu fiiha aanu hadlaynin isaga laftiisu uma qaama wuu istaagay fakhaaba khudbatan ukhraa kolkaasuu khudbad kale akhriyay faman khabaraka qofka kuu warama ana anabiya sala allahu calayhi wasalama khaaba qaacidan inuu khudbad nebigu akhriyay isagoo fadhiya ka kuu sheega falaa tusadiqhu ha rumaysanin buuri markaa khudbadaasi sidaa caamkaabuu u sheegay waa khudbadii jumcaha ayaa ay u badnayd taa labada ah ee fadhiguna u dhexeeyo berii dambe aan madaxdaasi qaarkood baa iska yaro naaxay iska yaro calool weynaaday nafisku iskaga yaro batay kadibna fadhiga iskaga akhriyi jireenba iyagoon wax cudurdaarihi jirinba la fadhiistaana bannaan la jiifiyaana unbaanay gaadhsiinin markaa raggaasuu deerifaynayaa jaabiro wuxuu hi way u fadhiisteene ka kuu yidhaahdo khudbad baa loo fadhiisan jiro nebigu u fadhiisan jiray been buu sheegay run ha ka rumaysani wey haa haddii khatiibkii dee uu xanuunsanayo oo uu maaragtay cudurdaar leeya waa suuragal alqiraa'atu fi lkhudbati athaaniyati waadikru fiiha khudbadda marka sheekhu wuxuu qabaa in ciidhahana looga qiyaasanayo tan khudbadda tan jumcada looga qiyaasanayo xagga khudbadday laba yihiin sida fuqaha badani qabaan ama jumhuurkuba sidaasuu markaa u keenay halkan alqiraa'atu fi lkhudbati athaaniyati waadikru fiiha in qur'aan la akhriyo khudbadda labaad dikriga allana la akhriyo can jaabir ibni samurata qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu qaa'iman uma yajlisu sarajoog u khudbaday inay markaas u faadhiisanaya labada khudbadood dhexdooda uma yaquumu wayaqra'u aayaatin wayadkuru allah intuu khudbada kale yaquumu isu taago wayaqra'u aayaat aayadana uu akhriyo ayaa wayadkuru llaha ilaahayna uu xusayay markaa wax sheegmaduna ta horey u badnayd baa laga fahmaya aayaadka iyo dikriga iyo iyaguna tan dambe ayaa ay u badnaayeen oo aayaduhu markaa xagga dambe ku sheegay inkastoo ay dhacaysay mararka qaarkood inuu labada khudbadooda suuratu qaaf oo kale ku akhriyay wa kaanat khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan labaduba dhexdhexaad bay ahaayeen nisbiya oo marka loo eego mararka qaarkood siduu khudbadda u dheerayn jiray tani may dheerayn oo dee mar baa la tilmaama maalin dhan inuu khudbad akriyo salaadii subax ilaa gabaldhici ayuu ku waday asxaabta aclamunaa axfadunaa bay idhaah ninka noogu cilmi badan ninka noogu xifdi badan buu noqday ilaa kii kale xifdigiisa uu yarya ama weelkiisa way iska way iska masaxaysa bilowgii adduunyada ilaa dhammaadkii aakhiru ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen madaxweynayaasha waxa ugu khudbad dheeraa kii saddex saacadood hadlayay bay idhahdeen a markay ka faalloonayaan dee khudbadda nebiga ma sheegayaan calayhi salaatu wasalaam oo labayo toban saacadood iyadoo ahay nan istaba waa loo tukanayaa waa lagu xidhiidhinayaa إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة لفقه الرجل قفك أو سلادي سنة لير تهي خطبتي سنة قابن تهي علامة حيء تهي إنه فقيه يعني أقول لير لي تاسنا وآدابتي بكم تهي إن أنا آيات كمرنا من خطبته ذكرك إلهي حسكي سي أمانتي سي تسبيح لي سي مهدقي سنة أنا كمرنا منه wacdi iyo wax sheegma iyo khudbad laga waayay waxyiga dhadhankiisaa yaraanaya nusuulu limaami can ilmimbar waa imaamkii oo mimbarka ka soo dega qabla faraaqihi min alkhudba intaanu khudbadiiba dhammaynin ayuu mimbarkii ka soo degay taasina wax iska bannaan weeye mararka qaarkood dee intuu ku noqdaa unbuu dhammaystiri macnaheedu maaha waajib inuu ku dheganaado uun khudbadda iyo mimbarka uu saarnaado una haddii arrin yimaado arrinkaasi intuu soo deguu xalliyaabuu iskaga noqon karaa kala goynta khudbaddu xaaladaha qaarkood dee inaanay dhib lahayn baa xadiidkani uu faa'iideynaya sidii ay dhacdayba inuu nin albaabkaa isa soo taagay iyaduu nebigu khudbadaynayo calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu idhi ninkani diintiisa wax badan ka garan maayo ma loo sheegayaa ma loo sharxayaa diintiisa nebigu haa buuhi calayhi salaatu wasalaam oo intuu soo degay kursina loo dhigay ayuu arkaanu islaamkii iyo wixii waajibkaa u sheegay asxaabtuna intii way iska fadhiyeenuun intuu soo noqduu sii anbaqaaday oo khudbaddii halkii ka sii waday tanina waa tan dhaqdhaqaaq loo ogolyahay hadallo ka dheeraada khudbadda iyo ficillo ka dheeraada khatiibka waa loo ogolyahay leanna waa kii la eegayo la dhagaysanayay laakiin dhabaagga iyo isku buuqa iyo dadka muranka dhexdoodaan la ogolayn tiisu waa iska sahlo wax la xakamayn kara weeye laakiin dad dhurmay ama buuqay bal adiguba aamusii afar hadday murmaan meeshaas waa kala dhaqaasin bay ku dhowday can ibni buraydata qaala baynaa rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wasalam baynamaa iyo baynaa waa waqtan min alawqaat waqti waqtiyada ka mid ahoo rasuulka ilaahay cala almimbari yakhtub mimbarkuu taagan yahay wuu khudbadaynayaa jumcay ahayd markaa id aqbala alxasanu waalxusayn labadaa inan baa soo qaabilay calayhim assalaam nabadgelya dushooda ha ahaato awow buu ahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam halkaasay ka soo baxeen calayhimaa qamiisaani axmaraani yamshiyaani wayachuraani laba qamiis bay gashayn qamiisaan labada inan axmaraani cascas oo guduudan yamshiyaani way socon wayachuraani way ku turunturoon oo labada qamiis baa ka yaro dhaadheer ilaa ciyaalkii xilmo saarnaoo qofka kuraanta iyo canqowga iyo lagala xisaabtamayay ee ku dembaabaya wuxuu ahaa ka weyn laakiin dee u gaabiyaba mu odhan labada yarir kamana jeexin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu iska soo xambaartay uun inantiina muu canaananinoo qur-aantiiyo canqowga maxaad ciyaalka waxooda u dhaafisay muu odhanine wuu iska daayey waa arrin ciyaal weeye arrinka ciyaalku waa gaar inkastoo dee aadaabta in la bara ay tahy laakiin xadiidkan saxeixa waxaa ka muuqanaya qamiisyadaa ka dhaadheer carruurta kolkaasay soo gashadeen way isu egyihiinoo siba uwaxa sidii baashii roobla dhacda ee ay u casaan jirtoo kale usoo way isugu turunturoonaya fa nasala waxamalahumaa intuu nebigu soo degay ayuu soo hinjiyey halkaasuu mid basin ku soo qaaday ma odhanin war bal si ka hebeloo soo qaad dirashadu kumay badnay nebiga kaana yactamidu calaa nafsi wuxuu ku dadaalayay inta faraha badan inuu isagu arrimaha qabsado labadii inanbu u taguu soo qaaday fa qaala sadaqa allah wuxuu yidhi ilaahay baa run sheegay markuu yidhi innamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم إنما أموالكم وحأيهين حولهن وأولادكم إيا أبدكين فتنة وامتحان والله إذنكو امتحان يا بلنا أرمها إلهي سي وداني يينا إذنك دحكلان بان لإيقيا marka arrimihii ilaahay khudbadii ilaahay isagoo wada ayuu joojiyey ubadkii u cararay isaga laftiisa garta isku oogaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'aytu haadayni labadan inan baan arkay yamshiyaani wayacuraani iyagoo ku turunturoonaya fii qamiisayhima labadoodii qamiis oo riwaayada inta hore wuxuuna tilmaantay inay turunturoonayeen intan dambena waxay fasirtay labada inan sababtay la turunturoonayeen qamiiskaa ku dheeraa falam asbir maan sabrin xataa nasaltu ilaa aan soo degayoo faxamaltuhumaa oo aan soo qaaday halkan uu fariisinayaa markaa salaadana waxba ma yeelaan ciyaalku khudbadana waxba ma yeelaan khadiibkoo mimbarka ka degayna mushkiladiiyo balaayo ma laha in khudbadda la kala joojiyo la aamusaano haddii wax soo kordheen wax dhiba ma laha ama wacdi kale arrimo kale la dhex geliyo saas arrimahaasaa u bannaan qofkii khadiibka ahaa sida nusuustaa laga faa'iidaysanayo anigiibay fitno inagu igu noqdeen buuri waan sabri kari waay inta khudbadda idiin dhammaynayo caatifadii ciyaalka iyo haysayba iqaado iyo naxariis mawcidatu limaami annisaa waa imaamkii oo dumarka waaniya bacda alfaraaqi min alkhudba markuu khudbadda dhammeeyo iyo waxahuhunna cala asadaqa isagoo ku dhiirigeliya sadaqada dhinac kalunbuu kaga soo wareegayaa xadiidka عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال قال له رجل نبا ابن عباس كيري شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحد النبي مياد حاضرت شهدت همزة الاستفهام كوالا اسكا يا مركا لا اسكا غرانيا يسواش واتكتي بعد مثل قف كل هذا هلكا كولان لا مياد تكتي اياد لهذا واتكتي مانتا اج مانتا واتكتي بعد كل هذا maanta halkii waad gaadhay markaasuu ku leeyahy maya hadda su-aalba hadalkii uma yaala khabar buu yaalaa war halkaad ka odhan lahayd miyaad tagtay ila inaga miyaadba halkii halka hal su-aasha xarfulistifaam halkiisii ku jirtee marka wax iska mutacaaraf usluubku qofku u hadlayo ayuunbaa laga faa'idaysanayaa habka su-aasha luqad wali waa iska leeda markaa wuxuu yihi shahidta alkhuruuja maca rasuuli illaah nebigoo ciidda u baxaya waad joogtay taasuu yaalla hadalka miyaad joogtay bay ka dhigantay qaala nacam waan joogay buu nebigo ciid u baxay walowlaa makaanii minhu maa shahidtu walowlaa makaanii minhu darajadaan ka taaganahay haddaanay jirinna maa shahidtuhu nebiga goobjoogumaan noqdeen darajadaan ka taaganay nebiga agtiisa yacnii min sikarihi yaraantiisa yaraanta aan yarahay kuma soo dhowaadeen nebiga agtiisa ma imaadeen laakiin waxa ia keenay makaanad baan ku lahayo dee qaraabadiisaan ahaa nebiga in adeerkii maadaamaan ahay ciyaal baan iska ahaadee dee waan ka ag dhowaa buuli ile ciyaallada kale meelahaasay iska joogjoogaani waa runoo dee ehelkiibuu ahaa ibnu cabbaas atalcalama wuxuu yimi calaamaddii alladii calaamadaasoo cinda daari kahiir ibni salt ninka kahiir ibnu salti laydhaah gurigiisa calaamadda ku taalla halkaasuu yimi waa meel ciidda u calaamadsanayd oo koonfur galbeed ka jirta masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida ay juqraafiyadiisa hadda tilmaamaan taariikhda madiine iyo kutubaha ka warramaya oo iminka masjid laydhaha masjidulqamaama ka samaysan isbeddelkay ku badiyaane ugu dhowaan taqriiban markaa daaru kathiir ibnu salt berigaa may samaysnayn oo dee musalluhu meel bannaan buu ahaa waanu calaamadna wuu lahaa calamkana mar w calamku ereyga calam u macnayaal badayn markan la taagee dowladuhu taagaan baa laydhaha marna waxaa loo isticmaalaa buurta ayaa loo isticmaalaa kaljawaari fi lbaxri kalaclaam kalaclaam marna qofka caamkaabaa loo caankaa loo isticmaalaa mar calaamad baa loo isticmaalaa marka imika waa calaamad calaamaddii ku taalay daarta ninka magacaa laydhaha beriga hore ay u calaamadsanay meesha ciidda laakiin daartan gadaal baa laga dhisay meesha marka meeshan ninkan kaiir bnu salti la idhaahdo gurigiisa calaamadii halkaa ku ooli jirta weeye fasalaa wuu tukiyey ummadii uma khaaba uma ata nisaaa fawacadahuna wadakarahun waamarahuna an yatasadaqna fajacalat ilmar'atu gabadhii waxay bilowday tuhwii biyadiha gacanteeda inay ku tiigsato ahwaa wuu laacay baa la wuu tiigsaday tanaawala tuhwii biyadiha gacanteeday ku tiigsanaysaa ilaa xalaqiha dhegteeda tulqii fii thawbi bilaal markaasay sidaa ugu tuuraysaa dahab marada bilaal alsalaatu qabla alciidayni wa bacdaha bal la tukan karaa labada ciidood ka hor iyo kadib wax sunno ah oo aan iyaga ahayn miyay leeyihin sunno ka horeeya mid ka dambeeya jawaabta xadiidka ka eg can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kharaja yowma alciidi fasallaa rakcatayni lam yusalli qablaha walaa bacdaha laba ragcadood unbuu tukadoo kuwii ciidda sunno ka horeeya male sunno ka dambeeyana male dabxu limaami yowma alciidi wa cadadu maa yadbax dabxu limaam yowma alciid imaamkii oo maalinta ciidda gowraca wa cadadu maa yadbax iyo waxa uu gowracaya tiradiisa ciiddii udxiyada waxbaa la gowrici ta kalena waa la gowrici karaa waa sadaqo caadiya laakiin tanina waa sadaqo mucayanoo mashruucoo udxiya laydhaa ta ciidda ciiduludxiyada marka intee la gowracaya can anas ibni maaliki qaala wuxuu ihi khaabanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yowma adxa maalin ciid ciiduludxa ahayd buu khudbad noo akhriyay wankafaa markaasuu u laabtay ilaa kabshayni amlaxayni fadabaxahumaa uu gowracay fankafa'a wuu laabtay dib buu u noqday oo udxiyadii baa dambaysa ilaa kabshayni laba wan amlaxayni oo amlaxayna amlaxu waa neefka isugu jira madowga iyo caddaanka la odhan karaba malaa intiisa cad baa badanba waa wanan laba wan oo madow iyo caddaan isugu jira oo uu gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam way iska fiican tahay markaa wan in la gowracaa laakiin rida iyo laxda iyo dhabka iyo dhadiga mid waliba odxiyada walqasha iyo hadigaba uu gudayaa wuu ku filan yahay waayo kabshiga waxa loo doortay mar haddii la doonayo in la nafaqaysto oo la saruurad baxo wanunba ugu roon wan isagaa la shubaya la shiilayaa shariiryana laga helayaa ilaan dad badan busaarasan baa jire nafaqo u baahane waxaa xadiidku uu faa'iidaynayaa fadabaxahumaa gacantiisuu ku gowracay iyadoo kuu suurogeli weyda mooyaane dadka ha u dirdirin dumarka iyo shaqaalaha iyo abal inaga gowraca adoo dhiigga iska ilaalinaya waa cibaado ilaahay baa loogu dhowaanayaa birta duldhig lix iyo lixdan halaad buu gacanta saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu soo xajiyey ee xajatulwadaac marka waa la barakaysanaya dadka qaar baa laga yaaba reer magaalka qaarkood inaanay gowracaba aqoonba warorta xaggee laga maraa sidee loo qabtaa inay idhahdaan intay sagagal iska dhigaan iyo carab lasoo waariday isagoo soomaaliya xoolo dhaqaya ah horta see loo gowracaya inuu idhaahdo waa inuu gowrici karaa qofku qur-aanqulshaha iyo labada biyo buufle iyo labada hunguri iyo waxoo dhan waa inu kala garanaya waa inuu haraggana ka saari karaa iskana basrin karaa wixii wasakha hilibka ku daadan lahaa intaasi nacasnimo maha waa xariifnimo dumarkunbay u diraan can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yadbax aw yanxar bilmusallaa yadbax isagaa gowracaya waxaa la gowracaa wixii laga gowraco xagga hore sida lo-da iyo adhiga aw yanxar wuxuu dhuundhabi jiray geelo xagga hoosuu ka gowracaya bilmusalla waa fagaari lagu tukanayay markaa bannaankaasuu ku gowracayay si ummaddu ugu dayato si loo arko habkuu gowracaya iyo nidaamkiisa inkasta oo dee imika caafimaad ahaan sariibada jiraanoo dee sariibadda ay tahay in la geeyo iyadoo dhibka laga joojinayo ummadda ijtimaacu alciidayni wa shuhuuduhumaa laba ciidoodoo kulma iyo labadaba in la xaadiro labada ciidoodna waa jumcadii iyo ciiddii caadigahay ayaa isku dhici kara can inucmaan ibni bashiir qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaqra'u fi ljumcati waalciid جمعاد يعيد مركي مالك كل ما وحكو أخرية بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع مركى أي كلمان الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما مركي كلمان وكو أخرية تاهرنا وحي مركي كلاقوني جمعادنا قار بو أخري ترى عيدنا قار مركي كلمان صباح دينا عيد وحكو سو أخرية لبدا سورة لبدا رقعة جمعادنا وحكو أخرية دوركي labadoodu ku akhriyaya allah subxaana wa tacala aclam